danaye haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka haruun macruuf oo istuudiyaga weli aama haya
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ku howlan tahay sidii gurmad deg dega loogu fidin lahaa qaxootiga soomaalida ee ku sugan dalka yemen ee doonaya inay ku soo laabtaan dalka colaadda ka jirta dalkaasi awgeed dowladdu waxay sheegtay inay is-afgarad la gaadhay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee i o m iyo weliba laanqayrta cas i c r c sidii daadgurayn cirka iyo badda ahba loogu samayn lahaa dadkaasi waxaana la filayaa sida ay dowladdu sheegtay in toddobaad gudihiis gurmadkaasi uu ku bilowdo sidaasi waxaa barnaamijkan martida mikrofoonka u sheegay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka axmed daahir cabdikariin nuur oo caawa barnaamijka marti iigu ah axmed daahir soo dhowow bal marka hore waxaad nala wadaagtaa muhiimadda ay dowladda u leedahay in dadka ku xayiran yeman iyagoo bad qaba ay waddanka kusoo laabtaan
harun waad mahadsan tahay walaal dowladdu iyadoo laga soo bilaabo madaxweynuhu ilaa shirkii sharma sheekh council of ministers golahooda wasiirada wasiirada arrimaha dibadda iyo gudaha dhammaantood iyo guddi la dhisayba waxay arrintani inay muhiimadeeda koowaad ka dhigato oo siyaasadda ay ku xalinayso qaxootigan dadkan faraha badan oo halka milyan ku dhow oo yeman dhibaatada ku haysto marka guddi heer qaranna wuu sameeyey oo ay u samaysay muhiimadana siyaasa ahaan inay ka dhigto iyo taageer ahaan iyo gurmasho ahaanba muhiimadda koowaad inay ka dhigto waay waa gartay maxay ugu talagashay qorshe ahaan marka in dadkan dhibaatada ku qabsatay yeman ee hadda ka horna waddankaa u qaxay haddana colaadda dhacday darteed ay hadda qaar badan oo kamid ay soo laabteen maxaa qorshe uga yaal dowladda waa sidaa u sheegtaba horta dadkani markii ay aadayeen in badan oo kamid ah badda ayay nafta ku waayeen muddadii ay joogeenna daryeel fiican ma helin haddana dhib culus baa haysta iyagoo mustaqbalkooda iyo meesha ay ku dambaynayaanna hubin marka murugo badan oo dhibaato badan ayaa la daristay marka saddex darajo ayay dawladda ugu tala gashay waa midda ugu horeysa waa midda siyaasiyan iyo qorshe ahaan ay muhiimadeeda koowaad ka dhiganayso waa midda labaade iyadoo laba darajo ah in hay-adaha samafallada ee shaqada ku leh oo ay u horeyso hay-adda i o m-ta iyo u n h r ka ay wada hadal aada u dheer oo socday qoraallo iyo codsiyaba ahaa ay la gaarto in dadkaas gurmad la taaban karo oo degdega loogu sameeyo laba darajaa laga dhigay mid diyaarad ah ee sanca dadka laga soo qaadayo iyo mid dekedaha ah waxaa loo sameeyo la abaabulay safaaradda iyo communitiyada qaxootiyada inay guddiyo samaystaan kala shaqeeya soo gurmashashadaas waxaa la sameeyey darajada labaad in u diyaargarow gudaha ah oo maamulada gobolada weliba puntland oo wanaag badan ka samaysay iyo diyaargarow iyo gobolka banaadir iyo wixii koonfurta ah oo aada loo rajeynayay inay dadkaas intooda badanna ka yimaadeen asalkoodii hore kuna soo noqon doonaan loogu talagalo in ku talagal dowladda iyo shacabkuba ay usoo jeestaan qorshihii ugu horreeyay sidaa la socotaanba baarlamaanku wuxuu u yaboohay ilaa lacag boqol oo kun oo dollar gaaraysa qaybta kale waxay tahay in iyadoo la eegayo siyaasadda lagula saftay wadamadaas gacanka oo sacuudiga oo hogaaminayo iyo caalamkaba in qorsho ballaaran oo dadka wax loogu qabanayo laga raadiyo xil badan waxaa iska saara arrintaas wasiirka arrimaha dibadda kuna maqan waxaa sidoo kale shirar badan lagala yeeshay madaxa samafallada u qaabilsan soomaaliya ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobe fadhiya philip lazarin ku-xigeenkiisa iyo hay-adahan unicef u n h r w f b d r c i o m kulli ku wada jiraan waxaana la abuuray guddi hoosaadyo si farsamaysan qorshe shaqo oo dadka lagu soo daaddaadguraynaya kabacdina lagu sii anba bixinaya qof walba meeshuu ka yimid ama wax lagu qabanaya in la sameeyo marka hadda inta aynu la soconno dadka soo gaarayay puntland iyo weliba somalilan dadka doonyaha kusoo gaaraya oo soomaali iyo yeman isugu jira soomaalidaba haddaynu ka hadalno waa dad iskoodu imanaya oo aan taageero meel kale ka helaynin ma waxaad leedahay arrintaas way isbedelaysaa hay-adahan iyo dowladdu waxay ka wada shaqaynayaan dadkaas in si habaysan loo soo daadgureeyo goorma ayay bilaabanaysaa taasi waxa waa sidaas ayaan ku leeyahay waxaa la la sameeyey qaybtii ugu horeysay ayadoo guddiga qaxootiga iyo safaaradda dadaal badan ay ka gashay in la soo gudbiyo lala wadaago i o m ka xafiisyadooda nairobi iyo geneva miiska u horeeya ee dadka soo baxaya waxaa xayiray hawada falkan duqeynka ah toddoba beri bay imku dib u dhigtay waxaan rajaynaynaa xiriirkeena ugu dambeeya kulankii aan shalay yeelanay xiriir aan maanta kala yeelanay in marka ugu horeysa ee diyaaradahaas i o f leedahay ay dhaqaaqa bilaabaan dadka ugu horreeya soomaaliya a ka mid noqon doonaan dadka lasoo bixin doona labo waxaa lagu hayaa hubin iyo maaragtay insuransiga iyo tashiilaadka facility waxa la yidhahda adeega musqulo iyo jief iyo waxa ay maraakiibtu ay lahaan karto in la hubiyo i o m tu dad baara ayay kasoo dirtay qaahira oo maraakiibtii ayadana hubin ugu tagtay waxaan rajaynaynaa guddiyada laga dhisay meelaha cadan iyo dekeda ah oo consular generaalka iyo safir consularka asna yeman jooga sanca ay qayb weyn ka qaateen inay markuu hubintaasi dhammaato ayadana soo bixidda la qorsheeyey in dadka lagu soo saaro kuwa iskoodu imaanaya maahane kuwa kaleeto inay bilaabato waa gartay marka doonyaha maraakiibta iyo diyaaradaha dabcan waa gaadiid la kiraysanayo xaggee bay joogaan oo ay ka baxayaan ma kuwo yeman jooga mise waa kuwo meelo kale ka imanaya hadda waxaa maraakiibta u horeysa joogtaa berbera oo ay la xiriireen qolooyinkaasi waxay kasoo la qorsheynaya in moha laga soo qaado oo ario aan sida cadan iyo fal dagaal ka socon iyo makale oo aan dhinacyada kale oo aysan haysan ah waxaa la rabaa qorshaha markabka u horeeya inuu kasoo dhaqaaqo moha oo yimaado boosaaso sida ku talagalku yahay kabacdina iyadoo la eegaya dadka soo baxaya si qorshaha u horeeya usan u fashilmin bal ilaa soddon iyo laba saacadood ba markabkaa socon karaa si uu moha iyo boosaaso u yimaado sidoo kale berbera oo sideed iyo toban saca ilaa labaatan saacadood socon karo iyadana qorshahay ku jirtaa kabacdi labadaa tijaabo marka lagu baxo in la soo gudbiyo ilaa iyo xamar iyo kismaayo iyo kulli meeshii kaleeto dadku aadi karaan xerooyin maamulka gobolka banaadir iyo maamulada kale kulli lala wadaagaya ayaa dadka lagu ururin doonaa markaas ayaa misna lasii gudbin doonaa qof walba meeshuu socday dhinaca diyaaradda diyaaradda waxaa iskale i o m ta saddex saacadood oo darishad ah oo duqeynta la joojinaya ayaa i o m tu mar walba qorshaysaa oo lala socodsiiyey sacuudiga marka waxaan rajaynaynaa ayadana markay hesho ogolaanshahaas inay dadka soomaalida ka mid noqdaan dadka dalalkooda ka saartay oo ay ku fiican noqoto waa gartay marka ma maalmo ayaa ma toddobaadya wakti intee la-eg baan ka hadlaynaa in dadka ugu horeeya lagu soo daadgurayo xaqiiqan waxaa hakaday duqeynta ayaa diyaaradda hakisay iyadana toddoba beri ayay websaayadooda ku wada dhigeen imto emailo official bay noo soo direen duqeyntaas marka ay xayiraada laga qaado oo hadda afar beri ilaa ay ka tagtay ama shan beri maalintii shanaad socoto waxaan rajaynaynaa inay dib u bilaabato waa gartay marka saddexda maalmood labada maalmood ee soo socda dadka ugu horreeya way soo bixi karaan rajo badan ayaan ka qabnaa haddii xayiraadaas la helo waxaan sidoo kaleeto ku talagal guddoomiyaha baarlamaanka ahna kursimaha madaxweynaha shalay kulan aan la yeelnay isku afgaranay lacagaha ay ay yabooheen in lagu bilaabo iyadoona xataa taas amka la sugan sidii loo heli karo guddi baarlamaanka ku jira iyo in la saaro iyo dad ururada bulshada ah la saaro maamulo lacagtaas maraakiibta u horeysa lala xaajoon karo iyadana hadal baa socday maanta oo jimco ahayd iyo berrina kulan baa wasiirka arrimaha gudaha iyo kala yeelan doonaa insha allahu in la bilaabo iyadana adaabulkaas oo dhaqsaalana loo diro dadka isdiiwaan geliyey ama diyaarada ama markaba ha ahaato ee ay safaaradda ama qunsuliyadda cadan idiin soo sheegtay ee doonaya ilaa hadda isdiiwaan geliyey arrintan ka warqaba waa imisa dadka diyaaradda iantu leedahay qaadkeedu waa boqol iyo lixdan qof waxay soo direen boqol iyo lixdan iyo afar oo afar carruur ku jirto marka si fala diyaaradaas u horeysa ay inta ay qaadi karto loo soo saaro xataa maanta wadahadal telefon aan yeelan noqdada i o m-ta waxaa suurtagala miis dad kaleo ajnabiya oo ka horreeyey inay qaado laakiin konton lixdan toddobaatan hadba intii u banaanaato kuraas dadka soomaalida ee boqol iyo lixdankaa janebo loo gudbiyey lasoo hormariyo midda kale dadka diyaaradda maahana dadka lagu talageli karo in maraakiib lagu soo qaado oo keliya maaha in lasoo qaaday imt i c r c du noo ballan qaaday u n h r waa ilaa toban kun bishii inay u hayaan raashimo la cuno iyo lacag gaasha oo lagu sii sahay safar lagu sii siin karo marka ku talagalka miisaanka la yaboohay oo looga talagelaya hay-adaha ilaa toban kun bishii inay gaarta ayaan rajeynaynaa waa gartay toban kun oo qaxooti soomaaliya bishiiba in laga soo celiyo yeman saasaan u gartay waa awoodda ku talagal ee hadda hay-adaha ay haystaan qolada i o m ta iyo qolada i c r c do labaduba ay ballanqaadka shirkeena aan ku yeelana muqdisho ay noogu yaboohayn oo noo sheegeen waa gartay waxay ku xiran tahay mar walbaaba walaal arrintaasi xaaladda dagaal ma ma filayna inay xaaladda horta aada uga soreynayso arrin dhib badan waa yeman xaaladaha ay ku jiri jirta iyo dagaalka hadda dadkaas faraha badan mar walbaaba dalkooda looma daamo qaxootinimadii aysan nolosha kusii haysan hadday dagaalkaa ugu sii darsadeen inta iskood iska timaada iyo kuwo la abaabulo ha noqotee dadkaas soomaalida waa inay soo baxaan laguna gacansiiyo sida usoo bixi lahaayeen arrinta ku saabsan tirada dadka qaxootiga soomaalida ee yeman jooga adee hadda waxaad ku sheegtay milyan inay ku dhow yihiin baarlamaanku waxay sheegeen toddoba boqol iyo konton inay yihiin hay-adaha qaxootiga unhc r oo kale laba boqol iyo konton bay sheegtay dad fara badan baa yeman aada qaarkood way kasii gudbaan tiradan tiro laysku hadlayn karo ma jirtaa oo qiyaas saxa ka bixinaysa dadka ku sugan yeman ee soomaalida
sax waaye sida aad sheegtay isma diidana laba boqol iyo soddon iyo sideed waa dadka u diiwaan gashan hay-adda qaxootiga u n h r dad tiradooda ay dhaafayso ilaa toddoba boqol toddoba boqol iyo konton waa dadka aan diiwaan galsanayn haddii la isku daro waa halkii milyan tirada ku dhow dadku haddaan kusoo laabano marka soomaaliya dadkaa soo laabanaya ee hadda waddankii soo gaaray dareenka aad kala kulanteeni muxuu noqday xoogaha dhabtaa waxay leeyihiin dadka dhammaantood dadkii u horreeyey ee yimid hal qof oo xerada gargaar in loogu fidiyo xataa u diyaar ah ma jirin dad ehelkooda ah iyo meel ay aadeen ayay ayay lahaayeen dadkaas marka waa dadka issoo abaabuli karay ama ehelkooda ogaa ama awoodi kara inay soo baxaan qof kasta ee yimaada berbera ama boosaaso waxaa diyaar loola yahay hay-adda i o m ta mandatekeeda kamid a inay usii qaado ilaa iyo meesha kale ee qofkaasi uu ka yimid asal ahaan ama uu rabo inuu noqdo ha noqoto diyaarad ha noqoto gaadiid arrintaas horey baan u samaynay markii south sudan soomaalida laga soo qaadgureeyey qaxootiga faraha badnaa ilaa lixdanka kun kor u dhaafiyey ee sacuudiga ka yimid dhammaantood qofkii ehelkiisa u tegaya wuu tegaya qofka kalena habeen iyo laba habeen saddex habeen intii la looga helayo flight kale diyaarad kale ama gaadiid kaleeto hotel baa lagu haynayay markaas baa waxaa loo gudbinayay deegaankiisa hadda waxaan rajeynaynaa inay baahidu ka macnaha ka badato because dadka tiradooda oo oo meelo xoogaa kasii wakti kalo ka ballaaran iyo deganaansho degaan ka ballaaran in lagu sii hayo laakiin mar kale aan la abuurin barakacayaal kale iyo xerooyin kaleeto oo la quudiyo dadka inaan la bilaabin ee dadka lasii gudbiyo sidaas waa ku talagal waa garta waxaad soo qaaday baarlamaanka oo ku yaboohay saddex boqol oo kun oo dollar iyo hay-adahan kale caalamiga sida i o m iyo i c r c oo idinka caawinaya dadku inay soo laabtaan dowladda soomaaliya jeebka dowladdu waa ka buuran yahay kan baarlamaanka maxay iyadu dhaqaale ah oo ay arrintan ku kabaysaa kasokow go-aanada siyaasadeed dowladda soomaaliyeed shirarkii golaha wasiirada shirkii saddexaad ayaa looga hadlay resolution ama baaq ayaa loo diyaariyey ee ah inay dowladdu hiil iyo hooba la taagan tahay waxaan rajeynaynaa oo talooyinka lasoo jeediyey oo xukuumadda iyo ilaa madaxweynaha gaaray ay tahay in dhammaan mas-uuliyiinta dowladda iyo shaqaaluhuba ay iskaga jaraan wax ay ku taageeraan dadkan mushaaradooda sidoo kaleetana lala abaabulo bulshada rayidka dadka soomaaliyeed waa dad kulligood isku gurmada waa dadka waktiyadii abaarihii iyo sida ay sameeyeen chamber of commerciga ha noqoto gobolka banaadir ha noqoto ururada haweenka kulli ha noqoto shirar baan maalmahan oo dhan socday oo aan rabno wasaaradda arrimaha gudaha inay aada u u ololeyso oo ay center u tahay halka kuwa wasaaradda arrimaha dibadda yabooha caalami ay raadinayso si loogu kaba marka abaabulka iyo ayadu gacanteeda waxay keeni kartaa labadaba talagalka ku jirtaa walaal
isla arrimaha qaxootiga waxaa jiray shir toddobaadkan ka dhacay kenya oo dhex maray dowladda u n h c r iyo kenya kuna saabsan arrinta qaxootiga soomaalida dhadhaab kenya waxay doonaysaa saddex bilood gudahood qaxootiga in lagu soo celiyo beesha caalamka waxay ka dalbatay in la maalgeliyo soo celinta qaxootigaas maxaa la ysku afkartay haddii aad soo koobto sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii november ayaa la saxiixay heshiiskan saddex geesoodka ah heshiiskaas waxa shuruudaha uu farayay waxay ahayd in la sameeyo guddi heer wasiire ah oo wasiirada arrimaha gudaha dibadda iyo commissionerkeena iyo labada saarood ku jiraan la abuuro ee maamulo habka soo celinta sababo badan oo labada dhinac ka yimid ee xaaladaha ayuu guddigaas u dhismi waayay shirka maalintii dhaweyd wasiirka arrimaha guduhu dibaddu liidgaraynaya waxay ahayd komishinkii maamuli lahaa arrintaas nuxurka heshiisku wuxuu leeyahay kasoo kow dowladda kenya waxa ay iyadu ku dhawaaqday oo ay xaqa u leedahay laakiin sida caalamiga ah ama heshiiska saddex geesoodka ama heshiisyada caalamiga ah ee xakameeya qaxootiyada iyo xuquuq insaanka inaan qofna la khasbi karin marka sida aan aan aan meeshaas ka akrisan kartid waxaa dambeeyey oo qoraal iyo go-aan ah midka la wada gaaray ee waafaqsan in sidii lagu heshiiyey saddex goosoodka loogu dhaqmo marka waxaan rajaynaynaa iyadoon muddo lahayn qof kasta ee soomaaliya ee raba dalkiisii inuu usoo noqdo ee xaaladiisu u saamaxayso inuu deegaankiisii nabadii uu ka helo uu nabad la-aantii uu ka cararay kaga baxo ama gacan lagu siiyo inay soo noqon doonto ma aha saddex bilood gudahood baa la xirayaa hadda aad xasuusatid wasiirada arrimaha dibadda kenya marka la weydiiyey marna carabka kuma aysan dhufan in saddexda bilood gudaheed lagu heshiiyey qorshahooda iyo qorshaha caalamiga ama saddex geesoodka ahi wuxuu leeyahay qofka rabitaankiisa ayaa lagu rareeyaa marka dowladda waxay commitmentgeedii ahayd inay guddigii iyadu weliba iyadoo ahayd in qorshe xamar lagu qabto xagga ku dedejiso si hawl loo bilaabo oo nidaamkii lagu heshiiye loogu socdo sidaas buu heshiisku qoraya marka kenya miyaysan ku doodi karin qaxootigii yeman joogay waad soo daadguraynaysaan kuwanna daadgureeya
kenya abaal badan baa looga hayaa shan iyo labaatan sana ee qaxootigan haysay heshiis baa lala gaaray iyadoon lala gaaray saddex geesood yeman yeman waxaa abaabulay waa nafla carab dadka iyo ummadihii kale oo joogay iyo dadka soomaaliyeedba waxay naftooda ayaa la badbaadinaya marka arrintaas hadda halista noocaasa kama jirto dhinaca kenya oo oo duqayni ku socoto dadka qaxootiga
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka axmed daahir cabdikariim nuur inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo